إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada ugu door karoon ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka afgooye ee gobolka shabeellaha hoose nin ganacsade ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dad rayid ah ayaa ku dhaawacmay rasaas ay si bareer ah ciidamada kenya ugu fureen qaxootiga ku nool xeryaha ku yaalla dhulka n f d filimkii alkataayib ee dagaalkii aadan yabaal ayaa lagu daawaday degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday xukuumadda imaaraadka carabta isagoo ku eedeeyey inay waddankaasi ka waddo gumaysi dhaqaale
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa shan iyo tobanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix waxaad dhegaysateen qodobada warkayaga iminkana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayay ku dileen aweys ibraahim isaaq oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka nin ganacsade ah ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya cali aadan ayaa warkan sii ambaqaadaya maalintii shalay waxaa deegaanka afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug lagu dilay nin ganacsado ah oo ka mid ah ganacsatada gobolkaasi ganacsadahan la dilay ayaa lagu magacaaba cabdifataax ceynaashe xaashi waxaana xilliga uu dilkiisa dhacayay qayb ka ahaa dad warbiyoodka qodayay deegaanka waayihii ugu dambeeyey waxaa gobolka mudug kusoo badanayay dilalka aanooyinka qabiilka ah iyadoo si bareer ah loo dilo dadka aanan waxba galabsanin waxaana colaadan huranaya shisheeyaha iyo maamulka la baxay galmudug oo ku daaban shisheeyaha shareecada islaamka ayaa xarimtay in la daadiyo dhiigga qof muslim ah oo aanan waxba galabsanin dad rayid ah ayaa ku dhaawacmay rasaas si bareer ah ciidamada kenya ugu fureen qaxootiga ku nool xeryaha ku yaala dhulka n f d waa kan cadnaan xaaji muxsin oo inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya xerada qaxootiga ifo ee ku taala gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga kenya ayaa ku waramaya in ciidamada kenya ay si ula kac ah rasaas ugu fureen dadka ku nool halkaas ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey in ciidamada kenya ay ku dhaawaceen rasaasta ay ku fureen dadka shacabka ah ee ku nool xerada kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda kenya ee gumaysiga ku haysato dhulka n f d kaas oo ku aadan xadgudubkaay ciidamadeedu u geysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka gaarisa tani ayaanan ugub ku ahayn dhulka ay gumaysato kenya balse waxa ay marar badan askarta kenyaanka ah ay ku kaceen gaboodfallo kala duwan sidoo kale waxaa jira maleeshiyaad ka marqaata xukuumadda nairobi oo dhac iyo dilal ka geysanaya dhulka ay gumaysato kenya kuwaas oo muddooyinkii dambe ay kordhiyeen dhibaatooyinka ay kula kacayaan dadka shacabka ah filimkii alkataayib ee dagaalkii aadan yabaal ayaa lagu daawaday degmada kurtuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose waa kan mubaarak cumar mubaarak oo ka warramaya bulshada ku dhaqan degmada kurtuwaarey ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa meel fagaaraha ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahinada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigayo dagaalkii malxamad ahaa ee roogay masaarka dagaalka udhexeeya dowladda federaalk iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalkan ayaa ahaa filimkii laga soo saaray dagaalkii ay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe isdaarkan lagu daawaday degmada kurtuwaarey ayaa wax usoo daawasho tegey bulshada ku nool xaafada ay ka kooban tahay degmada kurtuwaarey haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada kuntuwaari oo ka hadlay filimkii xalay ku daawadeen halkaas
kan waxay magacaygu waa aslama waa mid ka mid ah daeerta ku dhaqan degmada kuntuwaare maasha allah filimkaas xalay si fiican usiirsanay waxaan ka qabsoonay xalay dareen reeman dareemay filimka xalay cajiibo ayaa ahaa dadka waxaan la yaabnay waxaa ka mid ah waxyaalaha ka mid ahaa aan la cajibnay gurgurtii hadaladiisa sidii deelqaab u ahaayeen sidii carruurta oo kale u hadlaayo waxaa kale la yaabnaa sida u cararayaan sidii arigus waa galay oo kaleeto ayaa kamid ahaa filimka waxyaalaha aan la yaabnay sharaxnaya hallay filinka waa filim oo layaab layaab waaye. layaab waa filim oo layaabo ahay kasay hagas marka guurguurka usoo oo boolashaa oo boolaxaafshaa meelku aragayni kadibna haddana ciidamada mujaahidiintiya oo oo takbiirti oo takbiirti isdhaafsadaan oo murtajiintan iyana sida erin oo oo waraaba gale oo kale oo iyo oo roorayana marka meeshku aragnay magacay waxaa la dhahaa ambiye maxamed xasan wallahi maasha allah xalay waxaan fiirsanay dagaalo badan marka alxamdulilah waxaa aragnay kow markii ay degaayeen rididii gaaladii waxay gurguurta u waday bootada iyo maxay ahayd bool xooftada ay meesha ka dhigaayeen kii labaad ay imaadeen ragga mujaahidiin waxaa umalaysaa sidii ari oo walaalo gala camal ayagoo dadaa isku sii kor kufa isku sii ninba ninka kale iyo dafku is leeyahay oo sii yaacay waxay bakti aan la sheegayna waxay sii yaacay rafaad iyo kala carar iyo waa dhawaa magacayga musume waayo maasha allah alxamdulilah aad iyo aad u qiimo badan oo qiirana leh in badanna la sugaayo oo dadku ay wada sugaayeen dadka wada taagneed munaasabada ciidda iyadoo lagu jiro ciidul adxa aad iyo aad u wanaagsan aan u wada daawanay xali ceroole iyo caruur dhowaan iyeed markii muaasasada alkataa'ib ay baahisay muuqaalka dagaalkii aadan yabal ee gobolka shabeellaha dhexe isagoon lagu soo beegay munaasabadda ciidda filimkan ayaa si weyn loogu daawaday degmooyin deegaano dhac wilaayaadka islaamiga madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday xukuumadda imaaraadka carabta isagoo ku eedeeyey inay waddankaasi ka wadaan gumaysi dhaqaale waxaa weli taagan khilaaf sannado ka hor soo bilowday oo u dhexeeya dowladaha imaaraadka carabta iyo jabuuti salkana ku hayaha cidda maamulaysa dekedda dooraale ee ku taalla duleedka caasimadda jabuuti xukuumadda ismaaciil cumar geelleh ayaa labada kun sideed iyo tobankii diiday inay shirkadda d b wall ee ay iska leedahay dowladda imaaraadka sii maamusho dekeddan kadib markii ay buriyeen heshiis konton sano soconayay oo ay la galeen tan iyo xilligaas waxaa taagnaa khilaaf ka dhashay dekeddan wuxuuna ismaaciil cumar geelleh oo la hadlay warbaahinta the africa report imaaraadka carabta ku eedeeyey inay dhulkooda ka wadaan gumaysi dhaqaale arrintan ayaa dadka qaar ku tilmaamayaan in imaaraadku uga gol leeyahay la wareegitaanka kaabayaasha dhaqaale ee dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi dowladda imaaraadka ee uu hogaamiyo maxamed bin zayd al nahyaan ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin wa-adeegayaasha danaha reer galbeedka ee waddamada muslimiinta waxaana si ay u xaqiijiyaan ahdaaftoodaasi ay calooshood u shaqaystayaal ku samaysteen dhulalka muslimiinta iyagoo sidoo kale xiriiro dhowlo leh madaxda dhulalkaasi oo ay ku jiraan kuwa dowladda federaalka marka laga yimaado isqabqabsiga u dhexeeya ismaaciil cumar geelle iyo hogaanka imaaraadka carabta ayaa geesta kale aqoon-yahanada ku talinayaan in laga digtoonaado dhagaraha imaaraadka islamarkaana ka ilaashadaan dhulalkooda oo bartilmaameedka koowaad ugu jira dowladdan ku howlan sidii ay u guran lahayd kheyraadka uu hodanka ku yahay dhulkan soomaaliya dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu